dabkan xoogan xalay ka kahi dugsiga ridwaan primary and secondary school oo ku mid ee goobo walbarashada magaalada baydhaba sida la xaqiijiyay dabkii weliba uusan ka dhaladay koronto welina si gaara uusan saameeyay dhammaan fasalada oo iska koobaya iskoolka iyadoona gubideen ah kuraas sabuurada iyo agab kale ee walbarasho shaqaalaha dugsiga iyo dadweynaga xaafado ku dhow iskoolka ayaa iska day intii u damiyeen dabka balse iyo ku guul daraysadeen welina meelise ka baabacay agabkii iskoolka lahaayey cali cabdisalaad oo ee maamulaha iskuulka ridwaan iyo faahfaahin kubiy sida dabka ka kahi iyo khasaaro meelus la egya yamay dab ku kahay iskuulka gudaashay dabkaas oo sababhayti koronto ciladowti marka markii dabkaasay kahi may buaha waqto dambana hayti may leraayis khasaare oo may jeysaday eed baahadan leh oo dhammaan intii iskuulka ka koobanaay oo dhan isla saamay wali fasale oo iskuulka maybua ka koobanaay ilaa may leraayis kuraasihii iskuulka yaaleen dhammaantiyo keedkii buugaagta oo iskuulka lahaay xafiiskii iskuulka walba mihirna dhammaantiyo may naqdeenaha haanugubadeen gurmud iyo dadaal dadka deegaanka degan oo xaafado degan iska dayen may leraayis managan kuy ka guulaysaday managan oo maybuu ahaa dabkaa dad ku tan badanaay saas daraadiya marka may la xakameey waayahi baahadii dabka may ku bilaawdayhi koronto kati daraadiyayaa maybuu ahaa kulley sabon hayti gadar alla markil kureeba korontodaas ayaa maybuu ahaa sabon hayti waxaana ku miday waalidiinta ulaadiyo dhigadaas iskoolka iyo ku hadaleen saameynta uusa ku waaliday dabka iskoolka ka kahay iyadoona dalbadeen in maamulka iskuulka la garab surmo haway manurow eedhangaliare awlaaday iskoolkun dhakadaasi ardayti waalidiintii haytiya kuma dhaha aragday iskoolkii dhibkideeri isiim argahaytan todobasaha miignimiha kahi alxamdulilah ilaahaya dhammee horta walamhata surunoo hoolji onu surugnaab horta ilaahaya reebe ma awoodanu ku reebna ma qabno alxamdulilah re iskoolki kaan owlaaditaan oo ardaytis dhagse e arday may fadaana un aragday kuri hoos dhati oo ilaahey haninka gargaaro ilaahay waa niisio hanuun fadaan koley saan anhadalo mayba waalidiin ahaan hoban an hadala koley iskoolka wali dhibaatee ku dhiidi oo burburo eh dadka dhan isla aragahayaan marka dhibaatadaas koley ilaahay mayba bedelshe khayr qabta sheegna lana mar may in sheegay bulshada oo mayba wadanka kanoola inay iskoolka dhibshay isinonba isla aragahaytan waliba galangaala kujeysada koro kii waalid eh kii kale mayba bulsho oo mayba maamulka koonfur galbeed kanoola eh dhammaantiyo maybaan dardaarmay inayo iskoolka waliba galantiyo oo kujeysadan lama ardeenta indhikadaas iskoolku qoolkun gubashadiis fooli foolaan ku humo may faafadaane antiona iskoolku nin saayidiyona nin dhiso si degdege owlaadana walbarashadeena ninkuido fadaan ardayda dhikadaas iskuulka hedhaniil kiisha waliba ay ku hadalena saameynta iskoolka iskuwaaladay walbarashadii un dareertay bismillaah noomaal rowsaarsiid ibraahim oo an dhigdaayo iskuulka ridwaan berenbere secondary school oon haayay fasalka siyeedaad meel eraayus geeki iskuulka kiikaana oo arbaadi un nibad qawn kutamni arbaadi usudhong nibadahaay laakiin geek sabtigeetuun oo iskuulkan kani walbarashahan kani xalay iskuulka kiikian bahaasan ka jiifani hiraabtuun oo hakani meelay bahalkana iskuulka kiikian gubidi unin iskuulkan isdiyaari aano laybu habsaasin eeri dhibaato eedinguyan qobsati walibana kuma dhahaa ardayda iskuulka lokal geeka kan walibo fasalkay shalay ana ku ogaayay faylahaan geekana sanagda sabuuradi walana baraay tangaya ee sadanagati kuley fasalada kalena si kusii duranyigley marka oo dhanba sanagada bustaan dadta taala kuraastiyo kuraastiya sadanagati hadda marka walba ku dambeeyeen kan oo isee sabuuradi walana ninka dhakaay albaabkii sanagadi marka saan aragay kuley gaaba la galay in muddo in fasaahnaado doono rajeeye inkastoo khasaare nafeed aan ku dhalana dabkii ku kahay iskuulka ridwaan ee magaalada baydhaba haddana waliba usujeedsaday khasaare kale oo ah agabyada iskuulka oo uu soo baabiiyay dabka ka kahi